maanta soomaaliya shalay way ka fursad badan tahay kumanaankan soomaalida ah oo adduunyo casri ahoo nolol casri ah ka jirta aragtay ee maanta doonaysa soomaaliya sida minnesooto looga noolyaho kale in looga noolaado codka aad yeelateen iyo dalkan talada aad ku yeelateen iyo maxaanku idhahdaa danaynta la idin danaynayo idinka soomaali haddii aad tihiin ayaa ka mid ah oo qayb weyn ka ahayday inay soo degdegto in aan cilaaqaadkeennii annaga iyo maraykanka uu dib u soo noqdo qaybta ugu weyn dadka soomaalida ee ku nool dalka maraykanka ayaa iska lahay waana mahadsantihiin guri kasta iyo xafiis kasta iyo golo kasta oo talada maraykanka ay tiilay waana la geeyey congressman ellison hadda midda uu ka hadlayay kongresska maraykanka ayaan tagnay dadka kongresska maraykanka ugu muhiimsan inay soomaaliya iyo qadiyadda soomaaliya sidii loo horumar lahay iyo soomaaliya sidii loo garab istaagi lahay inay u istaagayaan dowladda maraykankana ay kala shaqaynayaan xukuumadda arrintaas waxaan tagnay white house-ka madaxweyne obama yacni sidoo kale wuxuu noo muujiyey commitment iyo in uu xaqiijinayo soomaaliya in ay dib caalamka ugu soo noqoto oo dowlad weliba caalamka dhexdiisa qiimala ka leh inay noqoto waxaan tagnay u s a i d oo iyadana sidoo kale intii ugu sarrayso hoggaanka hay-addaasoo dhammi ay noo soo shireen oo ayaguna ay ballan qaadeen soomaaliya markaan macaamilkii hore macaamil ka duwan inay siinayaan muhiimaddana ay saarayaan soomaaliya meeshaan waxaan ka noqonaynaa safarkan safar aad iyo aad u guulaystay asigoo ah cilaaqaadkaasi soo noqday wuxuu furo u yahay meelo kaloo badan meelo kale oo badan ayuu furo u yahay marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay